دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay deegaanka yeed ee gobolka bakool xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa qiray in xerada xalana laga furay goob dadka lagu baro diinta kirishtaanka kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey qaybta labiyo tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmudka loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulooyin hoos yimaada degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa soo gebagabaysay xamlad dacwo ballaaran oo ay ka faa'iidaysteen in ka badan kun iyo saddex boqol oo qof mid ka mid a odayaasha taabacsan dowladda federaalka ah ayaa sheegay in shan ka mid a madaxda maamul goboleedyada ay ismoodeen inay yihiin kuwo etoobiyaan ah waxaa goob biyo mareen ah laga helay meydka sarkaal ka tirsan waaxda caafimaadka ee dowladda kenya iyadoona dhakhaatiirta dalkaas ay dhigeen dibadbax ay kaga soo horjeedaan dilka loo geystay sarkaalkaas قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa ku dhaawacantay qarax lagula beegsaday deegaanka yeed ee gobolka bakool rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday goob ay ciidamada dowladda federaalka ku qayilayeen waxaana halkaa ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa qiray in xerada xalane laga furay goob lagu baro dadka diinta kirishtaanka waxaa ka warramaya mahad cubayd maalintii shalay waxa loogu yeero baarlamaanka ayaa waxaa la horgeeyey wax sharci lagu tilmaamay oo la sheegay in looga hadlayo xuquuqda carruurta ayna qalinka kusoo duugeen golaha wasiirada ee dowladda federaalka qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa akhriyey waxa ku qoran buuggan laga keenay reer galbeedka waxayna ka yaqiiqsadeen foolxumada uu xambaarsan yahay xildhibaan saajid oo ka mid ah dowladda federaalka ayaa akhriyey qaar ka mid ah waxa lagu tilmaamay xuquuqda carruurta ee ku qoran buugga qodobka afartan iyo koowaad wuxuu leeyahay carruur kasta oo ka tirsan qowmiyado diin luqad ama laga tirada badan yahay waxay xaq u leeyihiin in ay kobciyaan dhaqankooda waxa ay aaminsan yihiin iyo ku dhaqmidda diintooda u gaarka ah horta waxaa la yaab leh meeshana waxaa ku qoran sharciga kofarkiisa guud waxaa ku qoran hindisho sharciyeedka xuquuqda carruurta soomaaliyeed carruur soomaaliyeedoo qowmiyad ahoo dhaqan leh oo diin gaar u ah leh annagu meel kuma ogin xildhibaan cananuug ayaa isaguna sheegay inuu maqlay xerada xalane oo saldhig u ah shisheeyaha la sheegay inay ku taallo xarun loogu talagalay in lagu gaalaysiiyo dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed khaniis iyo wax annagu aanan garanaynin in la keena ma ogolin waayahaana warar badaana maqlaynaa oo ah xalanaa waxaa laga furay mataqaanaa meel diinta kiristaamka dadka looga dhigo ayaan maqlaynaa waa maqlaynaa xafiisig meeshaas laga furay waa tegi doonnaa dabagallaan ku samayn doonnaa in annagiiyo taagtaaganoo nool nool in maanta mataqaanaa ishaag buug westranka laga soo miinguuriyey golaha shacabka la dhex keena haddee waxaa la yidhi soomaalida waxay tidhaa ishiis la arkaa ushiis lagu tumaa waxaan la yaabanahayoo kale buuggan xukuumadda suu ku soo dhaafan la yaabanaha waxyaabaha aan la yaabanaya ka mid ta ma akhrin miya ma iska saxiixeen keliya waxaan kaloon la yaabanaho mucjisaa waxaa la yidhi culammada soomaaliyeeda lala soo tashtay xildhibaanad qaali shire oo u muuqata dadkii loo soo dhiibay buuggan ayna ku qoran yihiin dhaqamada xunxun ee reer galbeedka ayaa difaacday waxa ku qoran buugga waxayna ku baaqday in mar kale dib loogula laabto wadaadaha dowladda federaalka oo markii hore dhaqan xumadan fasaxay dib u akhriya dib ha loogu laabto sharcigaanna waa la laalayaan ayaan la odhanin yaana laablakac lagu dhaqmin culummadeenna dib ha u laabto ha u akhriyaan dadka diidan sharci baa la diiday iyo hebel baa hadlay waxba nama tarayso carruurteenna soomaaliyeed ama carruurteenna mataqaanaa maanta waalid la'aanta ah ama sharciyada iyo xadgudubka iyo dhibaatooyinka maalin walba ay qabsadaan inta anfacaysa isu fiiriya ha la joojiyo laabla kaca carruurta soomaaliyeed waa aragnaa dhibaatooyinka ay mutaan xaquuqiyan iyo diiniyan ha fiirinina shakhsiyaad ha fiirinina laablakac ha fiirinina qof hebel wuu qayliyey iyo qof hebel wuu hadlay iyo qof hebel waxbuu diiday dowladda federaalka ayaa marba marka ka dambaysa waxay shishayuhu u soo dhiibayaan wax lagu sheegay sharciyo oo laga keenay waddamadooda waxayna ku cadaadinayaan inay ku dhaqaan ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey qaybta labiyo tobnaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka loo sameeyey dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku nool tuulooyin hoos yimaada degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka mubaarak cumar ayaa ka warramaya
kanaalka alkataa'ib al akhbaariyi ayaa baahiyey qaybta labi tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbooyinka xarunta degmada jilib ayaa waxaa gurmad loogu fidiyey boqolaal qoys qoys weliba ayaa waxaa la gaarsiiyey sonkor bariis iyo saliid kuwaas oo kasoo barakacay tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmada jilib qoysaskan ayaa u mahad celiyey guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
anigoo ah jibriil aadan cabdi ah waxaan ka soo qahay tuulada oormale tuulada oormaleaan ka soo qahay biyaha fatahaada ah si aad iyo aad u daran baa noo saameeyeen laba biilow dhexdooda ayaan ku dhex jirnaa guryaasha taa waxaa u jeegoon lexlex martaay u joogaan alxamdulilaahi rabbialcaalamiin walaayadaana noo imaatay meesha naga soo bixisay ilaaha ma hadlee kadib waxaan imaanay jilib guddida fatahaadaha gurmadka ayaa waxaana siiyey sonkor bariis saliid ayaana la siiyey alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin
saalim xuseen saalim waan ku soo barakay tuulada oormale waa liisiyey maana gursiyey maana gurmadka fatahaadka sokor iyo saliid iyo bariis alxamdulilah yaalanka maana wiilaadanka mahadnaqaan magacaygu waa siraaji makaraan maxamed oo ka soo barakacay tuulada maanyagaabo haddana jooga degmada jilib soona barakiciyey biyaha fatahaadda webiga waxaana haddana caawiyey oo macnaa guddiga fatahaadda raashin waxaana la siiyey beriis sonkor iyo saliid ilaahey in guul uu siiyo deeq waxa inta ka badanna ilaahay in macnaha waxaa waaye uu gacanta u geliyo ay muslimiintu ku deeqaan inta harsan ee aan weli wax helin
bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah yuusuf cumar cabdale fargurowga soo kacay jilib imaaday jilib waxaa ku imaanay walaayada dool nooga soo qaaday annaga geed saaran ee walaayada dool nooga soo qaatay jilib waa na keentay sonkor bariis saliid iyana siisay walkhayr allahi rajeeyo guryaalana noo ijaaray waana noo dejiyey walaayada kor ilaahay ka yeelo
anagoo ah cabdiqaadir axmed aadan yarow waxaa ku soo barakacay tuulada madhooka guddiga gurmudshada fatahaadaha waxaa nagu soo qaaday doon waxaana keenay degmada jilib mujaahidiinta kor allaha ku dhigo mujaahidiinta kor allaha ku dhigo anigoo ah dad oo soo baraka'ay ku soo baraka'ay tuulada madhooka waxaa noo soo barakiyey fatahaadaha waxaanana siiyey sokor bariis saliid shandarwo baca
magaagayna ah salaad saalax jeele cali dhehe mayna ka soo guuray moobleenka iyo shiidlada ku soo guuri mayna la ooso badbaadiyey doon guddiga oo fatahaadaha ayaana soo badbaadiyeen ilaahana soo badbaadiyey
magacaysatay iima cabdi oormale ayaan ku soo barakacay waxaa imaanay degmada jilib waxaanana siiyey gurmudka oo fatahaadda ayaanana siiyey bariis oo sokor iyo saliid alxamdulilah rabbialcaalamiin kor allaha ka yeelo guul allaha siiyo guul allaha siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu anoo xaawa cabdi yarow ee tuulada liimool oo bi oo qaadoy walaayada isoo qaadi una muudkayna ilmoogayna walaayada isoo qaadi hadda tuulada jilwa kodnooli ilaahay madasho kor allaha ku weelo walaayada walaayada kor allaha ku weelo qadiijo qaasig madheedag yalii dhahee doon iskaafana noosa qaadi mayna noosa usay liimolo walaahay sokorana siidi bariidana siidi kor allaha siinka dhiko ma siinka do'aa ina kor ilaahay siinka dhiko dal i duurba kor allaha siinka dhiko iya kiinka do'aay walba majaahidiid eh raashingana siidan sokorana sii walkaasna siidan haddii midhanaawa si weydiiyay mala jeelo si weydiiyay bariida i siidan sokorana saliida la isii may siinka do'aayay horumar iyo siinka do'aay ugu dambeyntii guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga jubbooyinka si xawliha kaga wada gurmadyada kala duwan ee la gaarsiinayo kumanaanka qoys ee saameynta xoogan ku yeelatay daadadka roobka iyo fatahaadaha webiga jubba wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa soo gebagabaysay xamlo dacwo ballaaran ah oo ay ka faa'iidaysteen dad ka badan kun iyo saddex boqol oo qof waxaa ka waramaya yuusuf daahir magaalada kurtunware ee shabeellaha hoose dhowaan waxay wilaayada shabeellaha hoose ku soo xirtay xamlo dacwo ah oo bulshada magaalada lagu barayay duruuso tawxiidka ku saabsan in ka badan kun iyo saddex boqol oo qofood oo isugu jira dhammaan bulshada kurtunware ayaa ka faa'iidaystay casharada oo uu bixinayay sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimada soomaaliyeed xafladii lagu soo xirayey ayaa waxaa kasoo qayb galay culimo mas-uuliyiin namadoonyo iyo dhammaan reer kurtunware iyadoona barxadii lagu qabtay ay dadka soo buuxdhaafiyeen reer kurtunware ayaa aad u soo dhoweeyey sheekh fu'aad iyo martadii ka socotay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose codadka waa sheekh fu'aad oo ka hadlay tawxiidka sidoo kalena dadweynaha ugu mahadceliyey siday ugu dhagraadhaciyeen casharida tawxiidka ahaa ee uu ku dul akhriyey أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله بأن شكرنا سبحانه وتعالى الله إسلام كان نقدقي مؤمنين نقدقي توحيد كإنان برنا سوكايا كيني ثانيا بعد شكر الله عز وجل وحان أمهد علينا يا مسلمين تمقال ذا كنت واردقا إيهاريره هيدا سيدا وناكسن أيسو دويين رقي دمر سيدا يويهين سيدا دراسة أقاتين waxaan leeyahay allah subxaanaه wa tacaala idinka abaalmariyo towxiidkana dhammaantii allah idin fahmsiiyo waxaad garataan walaalayaal liibaan adduun iyo aakhiro badbaad cadaab alle laga badbaado sacaado adduun iyo aakhiro inaan gaarno waxay ku xidhan tahay in aan towxiidka macrifo u yeelanno kuna camal falno allah wuxuu yidhi waxaan jin iyo insugu abuuray aniga inay caabudaan ma hiya alcibaada alcibaadatu huwa atawxiidu allah in la waxido wey oo alle subxaana wa tacaala cibaadada loo gaar yeelo sidaa daraaddeed waxaannu soo barannay islaamku inuu yahay altawxiidu islaamka alle soo dejiyey oo alle wax kala aqbalaynin alle wuxuu yidhi ina diina cinda allahi alislaam namadoon xuseen dalabey oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada kurtunwarey wuxuu sheegay in dadka magaalada ay aad ugu baahan yihiin xamladan oo kale waad u jeeddiin shacabku say uga soo qayb galeen muxaadarada casharkii socday ay u barteen kutubta hadday gabdha yihiin hadday rag wiilal yihiin hadday odayaal yihiin uma annaan kala harin saasaanan ugu taagannahay inaan wax baranno waxaa noo dhiman oo keli ah inaan soo xifdinno wixii naloo sheegay waxaan leennahay gaalada diinteenna hunguriyeyhayda oo bad iyo berriba meelulba taagan aan hubka u qaadanno madaxa aan ka jebinno dalkeenna aan ka saarno ma ahan in dad lagu fiirsadoo la yidhaha wiilada duurka jira dhammaanteen haddaan kacanno wallaahi inaysan buulo joogi karin qoryoolay joogi karin dalka meel ka haysa karin soomaaliya iyadaa ka jiifta diinteeda aan diyaar u ahayn inay difaacdo rag unbay ku fiirsatay yaan lagu fiirsan ragga adeer hubka la wada qaato sheekh cabdusamed abuu abduraxmaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose wuxuu reer kurtunwarey ku ammaanay siday u qaabileen sheekha iyo wakhtiga daruustana u ilaaliyeen wuxuu sheegay inay yihiin dadkii ugu badnaa oo mar qura loo soo xiro xamlo tan la mid ah markii loo eego yaraanta wakhtiga ay socotay iyo dadkii ka faa'iidaystay xaqiiqatan waxaa farxad noo ah maanta xafladan qiimaha badan inaan ka soo qayb galno quruxdu badan dadka muslimiinta dhammaanna ay ka soo wada qaybgaleen xaqiiqatan waxyaalaha lagu farxay waxaa ka mid ah dowladaani muddada ee socotay oo yareed iyo dadka ka faa'iidaystay tirada intay leegihiin dadka iyoon lasoo khasbin imaaday nin kasta waxa weyaan kitaabkiisa waxa weyaan gacanta laga saaray isoo xilqaamay sheekha waxyaalaha uu ii sheegay waxaa ka mid ah xafidahu allahu ilahi ha barakeeye dadka wakhtigiisa u ilaalinayeen wakhtigiisa loo ilaalinayo xuduurka loo ilaalinayo waxyaalaha ku sharfantihiin reer guntuwarre ka mid tahay arrintaa insha alla tacaala ogaada waxa weeyaan baal dahab ay idin gashin arrintaa wakhtiga saa u ilaalinayseen usoo xaadirayseen waxa weyaan sheekha garabkiisa u heedeen arrintaas ogaada waan la xusuusan doonaa meel fiican iyo kaalin fiican ay idin gashay dadka hadda ka faa'iidaystay si hor loo sheegayba kun iyo saddex boqol kor ay u dhaafayeen xaqiiqatan maana arkin xaqiiqatan magaalooyinka iyo degmooyinka aan maraynin cadad intaa la eg oo dad ka faa'iidaystay oo soo xaadin oon lasoo qasbin oo nin kastoo iskiisa u kakeenay jazaakum allahu khayr ugu dambeyn qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay ayaa ka waramay magaca cali aadan ismaan ma aragtaa een kurtuwaarey waxaa ka socday casharo aada u muhiimsan oo adiga ma ku diin- jirtay dadka ka- ee casharadaas dhiganayay haa waa ku jiray Haye.
kutubtaas wax badan ayaan ka faa'iiday oo aqoon oo aan iga maqneen oo maanta ilaahay maanaa ii soo kordhiyey ogolkuna aan jaahil ka ahay alxamdulilah maantana aan ku faa'iiday boqolkii boqol magacaala jaamac xuseen ee, waxaad iga warantaa kutubta maxay ku saabsanahay ladiin dhigayay kita- kutubta waxay ku saabsanaayeen towxiid kitaabka towxiid buu ahaa jazaakum allahu khayr ay culummada dadaal aad u badan ay ku bixeen iyo juhdi fara badan taas oo ummaddan reer kurtuwaareyna ay aad iyo aad uga faa'iidaysatay ayaa loo qabanayay waxaa loo qabtay haweenka ragga ganacsatada iyo culummada iyo dadka dhammaan degmada kurtuwaarey waaya marka ee, imisu idiin socday wuxuu noo socday muddo shan maalmooda wacyiga bulshada maxaa iska bedelay waxaa iska bedelay inay ummaddii baraarugtay horta mar horeba dacwooyinka aad bay u socdeen intii kitaabka naloo bilaabayna dadku aad iyo aad waxay u hadlayeen inay cibaadadoodii iyo alla ku-xiraantooda ay aad iyo aad u siyaaday maxaa yeelay aas-aaskii ugu muhiimsanaa oo towxiidka ahaa
maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa sii dardargeliyey xamlaadka dacwiga ah oo uu qabanayo bulshada ku nool degmooyinka iyo deegaanada ka tirsan wilaayadaas mid ka mid a odayaasha taabacsan dowladda federaalka ayaa sheegay in shan ka mid a madaxda maamul goboleedyada ayba ismoodeen inay yihiin kuwo itoobiyaan ah cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya kowda bishan janaayo ee sanadkan labada kun labaatan iyo afarta ee miilaadiga waxaa dalka itoobiya heshiis ku gaaray dowladda itoobiya iyo maamulka somalilan heshiiska ayaa itoobiya lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya nabadoon abaabul oo ka mid ah odayaasha taageersan dowladda federaalka ayaa sheegay in tan iyo markii heshiiska lagu gaaray adis ababa aysan ka hadlin kana banaabixin maamul goboleedyada dalka ka jira ee ku xiran xabashida itoobiya waxa uu hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada ku eedeeyey inay heshiiska wax ka og yihiin kana mid yihiin dadka saxiixaya badda soomaaliya waxa uu muuse ku eedeeyey inuu ku degdegay heshiiska waxa uu kaloo soo hadal qaaday in maamul goboleedyada qaar ayba diideen in dadka ay banaanbaxaan islamarkaana ay indhaha ka fiirsadaan oo barnaamijkan muuse biix kowda bisha uu isaga fududaaday barnaamijkaas aa waxay ka aamusan yihiin shanta maamul goboleed iyakoo walax tashada u eg dad soomaaliyay xukumaan gubernatoriyaal etoobiyaan haynu egyihiin gubernatorihi shibban ee gubernatore etoobiya isu qabo ee aan isu qaban maamul goboleed soomaali leedahay wixii soomaali ka hadlaysanna uu ka hadlaysan yahay waxaan rabnaa inaan ayaka ka bannaan baxno waxaan codkayga ku biirihaa inaanan waxa ka dhacay oo muuse biixi sameeyey inaynan waxba ka jirin etoobiyana inaynu nagu soo kahdoominaan rabnaa hadalkan ayaa ku soo aadaya xili ay walaac xoogan ay ka muujinayso dowladda itoobiya banaanbaxyada ka socda guud ahaan soomaaliya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa goobiyo mareena laga helay meydka sarkaal ka tirsan waaxda caafimaadka ee dowladda kenya iyadoona dhakhaatiirta dalkaas ay dhigeen dibadbax ay kaga soo horjeedaan dilka loo geystay sarkaalkaas maxamed ciise ayaa ka waramaya waddanka kenya ayaa waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsan bahda caafimaadka sarkaalka la dilay ayaa ka shaqaynayay isbitaal lagu magacaabo nikura oo ku yaala dalka kenya waxaana meydkiisa laga helay sarkaalkan caafimaad goob ay biyuhu maraan qaar ka mid ah dhakhaatiirta ayaa halkaasi ka sameeyey dibidbax iyagoona sheegay inay ogaadaan sababta loo dilay sarkaalkaasi caafimaad ee la shaqaynayay waxay sheegeen in haddii afar iyo labaatan saacadood ay jawaab waayaan ay dhigi doonaan qalabka ay ku shaqeeyaan dalka kenya ayaa waxaa marar badan ka dhacay weerare lagu dilay dhakhaatiir iyo saraakiil warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa